wanaagsan dhegaystayaal halkani waa raadiyaha dalsan ee muqdisho kuna soo dhowaada akhbaaraadka habeen caawa aan idinayna kuwooda ugu waaweyn ra-iisul wasaare xamse cabdi barre oo ku dhawaaqay in qiimaha lacagta xajka ee sanadkan la dhimay madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo maanta kulan la qaatay wafdi ka socdo hay-adda lacagta adduunka dowladda soomaaliya iyo midowda yurub oo kala saxiixday heshiis cusub oo lagu saxiixay magaalada muqdisho ayaa ciidanka xoogga dalka soomaaliya oo faahfaahin ka bixiyey howlgal lagu dilay xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab oo maanta laga fuliyey deegaan hoostaga degmada xaradheere ee gobolka mudoga dhismaha kuliyadda beeraha iyo cuntada ee jaamacadda zamzam oo qayb cusub loogu talagalay beeraha laga furay yata beeraha sheekh ibraahim ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka oo maanta muqdisho ka daafuray barnaamijka qaran ee tirakoobka dadka iyo guryaha soomaaliyeed ah hormuud salaam foundation oo hoolo biyo waa oo hoolo biyo dhurid ah ka sameysay isgoyska fagax oo maanta mar kalena ho ololo nadaafadeed ka sameysay halkaasi iyo weliba dhinacyada ku dagaalamaya dalka suudaan oo inay wada hadlaan ku heshiiyeen
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale habeen wanaagsan dhegaystayaal waa talaado taariikhdu ay ku beegan tahay labada mey sanadka laba kun saddex iyo labaatan warkaasi oo idil waxaa soo saaray wariyaha iyaga xuseen washington u diyaargaroowa faahfaahinta qodobadii aad maqasheen oo dhammaystiran haddii aanu ku biloawno ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xamse cabdi barre ayaa ku dhawaaqay qiimaha lacagta xajka ee sanadkan kun afar boqol afar iyo afartan ama laba kun saddex iyo labaatan sida ku waramayo wariyaha iyaga cali aadan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi barre ayaa ku dhawaaqay qiimaha xajka ee sanadkan kun afar boqol afartan iyo afar hijiriyada ama labada kun saddex iyo labaatanka munaasabada galabta ka dhacday xarunta wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ee magaalada muqdisho wasiirka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta sheekh mukhtaar rowa cali ow mansuur ayaa ra-iisul wasaare xamse cabdi barre ku maamuusay inuu isagu si rasmi a ugu dhawaaqo qiimaha xajka ee sanadkan iyo sidoo kale shirkadaha diyaaradaha ee ku guuleysta abaabulka ama daabulka xujayda sanadkan sidoo kale munaasabadda ayaa waxaa goobjoog ka ahaa xubno ka socday guddiga awqaafta iyo markaasi cadaaladda baarlamaanka federaalk soomaaliya wakiilada xamlada shirkadaha adeega xajka iyo qaar ka mid a xubnaha guddiga adeega xajka ra-isul wasaaraha oo daafurka ka hadlayay ayaa waxa uu ku dhawaaqay qiimaha sanadkan xajka isagoo oo markaasi ku dhawaaqayna waxuu yidhi udheerayd oo aada u dhib badnayd runtii aan sahlanayn buuq badan shaki badan qaylo badan layska soo maray loo soo gagsaday loo soo adkaystay hal dhinac laga fiiriyey marka shaqo aada u xoog badnayd oo aada u dhib badnayd ayaa ku soo gabagabowday guul iyo wax wanaagsan waxaan rabaa inaan u mahad celiyo wasaaradda iyo guddigii ka shaqeeyey iyo dhammaan intii kala qayb qaadatay inaan u mahad celiyaan rabaa waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dadka soomaaliyeed ee ayaguna u tartamay oo ganacsatada ah soo tartamay dee ku dadaalay inay ku guulaystaan intii ku hartay dee tartan haddii wax la tartamo macnaheedu waa in uu waxaas yaryahay in un baana ku guulaysanaysa marka intii soo tartantay oo dhan ee wax u soo doonatay oo dhan waa waan hambalyeynaynaa waan bogaadinaynaa waanan soo dhoweynaynaa ganacsiga iyo dadka soomaaliyeed inay shaqaystaan oo ay ganacsadaan fursadaha ka faa'iidaystaan waan soo dhoweynaynaa wayna ku mahadsan yihiin waxaan eh, u hambalyeynaynaa si gaara intii ku guulaysatay ayaan u hambalyeynaynaa Eh, horey baan u sheegnay eh, in shaqo la qabto waxa ugu fiicani waxay tahay shaqo hufan oo nadiifa oo cid waliba ay aragto oo sidaa hadda uu wasiirku sheegay aan waxba qarsoonayn waxaan transparenty la yidhaha in qofku waxaan bannaanka soo dhigo waa shaqada ugu wanaagsan waaye marka runtii waxaan u malaynayaa dee dadku dad fara badan oo danahoodii ka arki waaye oo yar xanaaqay way iska jiraan wayna dhici wax walba waa dhaqanka bini aadamka laakiin ugu dambaysta wuxuu markuu cadaalad iyo itus oo itaabsii uu ku soo dhammaado marka ugu dambaysta dadku damiirkooda wuu ku qancaya raalli bay noqonayaan waxaan rajaynayaa marka in raalli la noqday oo lagu qancay kadib markaanu nidhi ciddii noo timaadaba meesha taga oo ka soo fiirsada wixii waxaan isku daynay in aan ilaahay ugaga baqno shaqadan eh, cibaadada ah
dhanka kale wasiirka wasaaradda awqaafta arrimaha diinta sheekh mukhtaar rogo cali oo mansuur oo isaguna munaasabada ka hadlay ayaa sheegay in waxyaabo badan sanadkan lagu eedeeyey balse aysan jirin wax uu markaasi qarsaday waxay dhaheen hulaabasho xun inuu wax qarsanayaa la moodaa waxaan ku dadaalnay inaanan waxba qarsan eh, xukuumaddana kama qarsan saxaafaddana kama qarsan eh, baarlamaankana kama qarsan agaasimaha wasaaradda xildhibaanada guddigii tartanka u qabtay shirkadaha soomaaliyeed shirkadihii tartanka loo qabtay eh, saxaafadda iyo dhammaan martisharafka kaleba eh, soo dhowaada mudane ra-iisul wasaare waxaan joognaa meeshan waxaan u malaynayaa haddaan xasuustayda xumayn waa markii afaraad oo ra-iisul wasaaraha aaggan uu soo galaan u malaynaya mar wasaaradda cadaaladdan xasuusta aniga xasuustayda weeyaan waana markii saddexaad wasaaraddan maalinkii xilka la igu wareejiyey maalinkii tartanka meeshaan aad ka hadashay iyo maanta oo gebagabadiisa aad joogto wixii dadaal ahaayoo la awooday waa la galay kolley war dadka iskuguma seegane intaad nagu ogeydeen shaqadii baan haynay alxamdulilaahi maanta gebagabay soo gaartay maqhribka aada u dhow hadalka eh, adigaan ku siinaya ee ku soo dhowow Eh, runtii way dadaaleen guddiga Eh, raggii tartamayna way joogaan sanadkan waxaa la yidhi nin oo hu- waxay dhaheen hulaabasho xun inuu wax qarsanayaa la moodaa waxaan ku dadaalnay inaanan waxba qarsan Eh, xukuumaddana kama qarsan saxaafaddana kama qarsan Eh, baarlamaankana kama qarsan Eh, markii dambo haddana shirkadihii guulaystay ay soo hareen iyagana wax kama qarsan qiimo goynta waa la isla joogay Eh, ninka xafiiskaaga matalay eh, eh, raggii baarlamaanka matalay raggii shirkadahan qiimahan hadda aada noo sheegi doonto waa qiimo ay ka wada raalli ahaayeen oo aan runtii ay- hadda shirkadaha nala joogay aanay dhahaynin shilin amuu jiraa cibaaro adaa shirkadaha matalee oo la sheegi doono qarsoon amuu jiraa ya ma jiraan isleeyahay insha allahu tacaala mudane ra-iisul wasaare ku soo dhowow runtii waxaa guul noo ah inaad markii horena noo furtay
codkaasi wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaabta xukuumadda federaalka soomaaliya wuxuu u dambeeyey warkii waryahayaga cali aadan geesta kaleetana madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa maanta waxuu kulan la qaatay wafdi ka socdo hay-adda cuntada adduunka siduu ku waramayo waryahayaga xuseen washington
iyo xasan sheekh maxamuud ayaa madaxtooyada qaranka ku qaabilay wafdi ay hogaaminayso agaasimaha fulinta iyo hay-adda cunada adduunka ee marwo kendi mckein madaxweynaha dalka dor xasan sheekh maxamuud ayaa marwo kendi waxa ay ka wada hadleen arrimaha horumarinta barnaamijyada cunada soomaaliya sidoo kale kulanka intii u socday waxaa looga hadlay taageerada hay-adda cunada adduunka ee soomaaliya iyo sidoo kale wax ka qabashada caqabadaha ka dhashay saameynta isbeddelka cimilada ee ku saabsan cunayaalida dhankeeda marwo keni makin ayaa ku bogaadisay dadaalada dowladda federaalk soomaaliya ay ku bixinayso barnaamijka teenta cunada sidoo kale waxay ballan qaaday marwada iyo wafdiga ay hogaaminaysay in w f b shacabka iyo sidoo kale dowladda soomaaliyeed ay ka taageeri doonaan in ay garab istaagaan dadka soomaaliyeed ee cunayarida wajahaya si kastaba dalka soomaaliya ayaa waxaa sanadkan ku dhiftay abaar xoogan iyadoona kumanaan qof ay galaafatay abaartaas iyadoona sidoo kale saameyn ay ku yeesheen dadka iyo sidoo kale waa dadka ku nool deegaanada gobolada dalka iyadoona lasoo wariyey in meelaha qaar sanadkan ay ka jirtay cunayari bahsan
aad baad u mahadsan tahay waryahayaga xuseen washington dhinaca kaleetana dowladda soomaaliya iyo midooda yurub ayaa maanta waxay daafureen geedi socodka wada shaqeynta labada dhinac dowladda federaalka soomaaliya iyo midooda yurub ayaa maanta daafuray geedi socodka wada shaqeynta oo dhabaha u furaya iskaashiga cusub ee dhex mara labada sane ee soo aadan labada dhinac geedi socodkan oo ka dhashay dadaalo heerkoodu sarreeyo iyo wadaxaajuujo farsamo oo bilihii lasoo dhaafay dhex marayay muqdisho iyo bruseles ayaa waxaa looga gon leeyahay in dhidibada loogu aaso xiriirka iskaashi ee wadaxaajoodka una dhexeeya labada dhinac wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda federaalka soomaaliya ra-iisul wasaaraha xukuumadda iyo xubno kale oo ka mid ah golaha wasiirada ayaa madashan goobjoog ka ahaa ra-isul wasaaraha soomaaliya oo hadal ka jeediyey daafurka waxa uu bogaadiyey tallaabooyinka taariikhiga ah ee labada dhinac isagoo muujiyay ahmiyadda oo uu xilligan ugu fadhiyo marka la eego dadaalkan lagu xoojinaya iskaashiga ka dhexeeya soomaaliya iyo midooda yurub wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyey waxa uu ka dhigan yahay madashani ku shaaciso qorshe wada jira oo ay ku wada shaqayn doonaan dowladda federaalk ah ee soomaaliya iyo midooda yurub labada sano ee soo socota qorshahan ayaa ka dhashay wadaxaajoodyo mug leh oo dalkeennu la galay midooda yurub oo soo socday ilaa iyo sanadkii hore labada dhinac ayaa isweydaarsaday wufuud heer sare ah oo wadaxaajoodyo qoto dheer ku yeeshay labada caasimadood ee muqdisho iyo brussels saddex arrimood oo muhiim ah muhiimna u leh dowladda soomaaliya ayaa saldhig u ah qorshahan qorshaha arrintiisa koowaad waa taageerada dhismaha iyo xoojinta hay-adaha muhiimka u ah nidaamka dowladnimo sida dhammaystirka dastuurka iyo hirgelinta maxkamadaha qorshaha labaad waa iskaashiga dhinaca amniga iyo xasilinta dalka si ay dowladdeennu ula wareegto amniga dalka marka ay dalkeenna ka baxaan ciidamada admis qorshaha saddexaad ee muhiimka ah waa taageeridda koboca dhaqaalaha dibodhiska iyo horumarinta arrimaha bulshada soomaaliya si shacabkeennu u helo fursado
geesta kaleetana dhismaha kuliyadda beeraha iyo cuntada ee jaamacadda zamzam oo qeyb cusub oo loogu talagalay beeraha looga furay tabeelaha sheekh ibraahim sida uu faahfaahinta amuurtan ku eegayo cabdifataax ilkacse
kuliyadda beeraha iyo cuntada ee jaamacadda zamzam oo ay maalgelisay hay-adda kaaf ee dalka baxrayn ayna fulisay hay-adda zamzam ayaa laga furay xarunta jaamacadda ee tabeelaha sheekh ibraahim dhismaha cusub ee jaamacadda zamzam qaybta kuliyadda beeraha ayaa loo dhisay hab casri ah iyadoona waxay ku baran doonaan keliya ardada kuliyadda beeraha iyo cuntada munaasabadda daafuurka waxaa goobjoog ka ahaa mas-uuliyiin ka socotay wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalk soomaaliya mas-uuliyiinta labada hay-adood ee qaybta ka ahaa dhismahan ardada jaamacaddii martisharaf kale ugu horeyntii waxaa goobta ka hadlay ustaad axmed cusmaan cali oo ah guddoomiye ku-xigeenka jaamacadda zamzam بالإضافة إلى برنامجين للماجستير ماجستير في إدارة الأعمال الزراعية وماجستير في إدارة في إدارة الاستراتيجية كما توفر الجامعة مرافق التدريب والمؤتمرات والمختبرات والمعاهد البحثية لتحسين مستوى البحث sidoo kale waxaa dhankiisa goobta ka hadlay guddoomiyaha golaha sare ee jaamacadda zamzam ustaad shuceyb cabdilatiif bashiir waxaana uu u mahadceliyey hay-adaha zamzam foundation iyo weliba kaaf dhismahan cusub waa dhismo aada u qiimo badan waa laba dhismo oo loogu talagalay kuliyadda beeraha ee jaamacadda zamzam sayniska iyo culuumta Eh, dabcan sidii waxaan hore idinku sheegay labadan dhismo waxay ka kooban yihiin shan iyo toban galaas eh, afar howl eh, xafiisyo ka kooban lix xafiis eh, iyo eh, cafeteria iyo meelo kale Eh, runtii waa laba dhismo saad arkaysaan eh, ee quruxsan oo runtii bilicdooda aad u qurux badan tahay Eh, bii-adda waxbarashada ay wax badan kusoo kordhi doonto kuliyadda beeraha waxaan is leeyahay waa abaalmarin eh, munaasib ku ah horumarka ay samaynaysa kuliyadda beeraha ee jaamacadda zamzam
doctor khaalid axmed buuqaxuus oo dhankiisa goobta ka hadla ayaa waxa uu ku hadlayay magaca maalgeliyaha iyo hay-adda kaaf ليكون له دور فاعل في البناء والتنميه من خلال تزويده بالقدرات والمهارات والمعارف اللازمه لياخذ
waa hagaag codkaasi wuxuu u dambeeyey warkii waryahayaga cabdifataax muumin ilka case hormuud salaam foundation ay- oo shalay howlo markaasi biyodhurida ka sameysay isgoyska fagax ayaa maanta waxay mar kale ay sameysay ololo nadiifin ah faadimo cabduqaadir ayaa faahfaahinaysa aad u amuurtan xoogan marinkoodana ay dhibaato xoogan ku qabaan gaadiidka iyo shacabka ayaa haddana waddooyinkaasi markuu roobku yimaado wuu saameeyaa hase yeeshee maalmihii u dambeeyey roobabkii mahigaanka ee ka da'ay magaalada caasimadda ee muqdisho waxa ay sababeen khasaarooyin isugu jira dhimashadii dhaawac iyo burbur hantiyadeed sidoo kale roobkaasi waxa ay biyo dhigteen waddooyinka halbowlaha u ahaa caasimadda soomaaliya ee muqdisho oo waxaa jirta waddooyin go'doonsan oo ay dhibaato ku tahay in gaadiidku ay isticmaalaan shacabkuna ay maraan halkan hadda aan taaganahay waa isgoyska fagax oo ka mid ah isgoysyada ugu jaamka badan caasimadda soomaaliya muqdisho waddadan sidoo kale markii aad fiiriso waa waddo markii roobabku uu yimaado biyuhu ay fadhiistaan maadaama hore burbur xooggan uu ugu muuqday waxaana ku adkaanaysa isticmaalka dadka iyo gaadiidka iyadoona shacabkii ku ganacsanaya hareeraha laamiga oo ay ka kaceen caqabado fara badan ayay shacabka ku dhaqan halkan ku qabaan waddadan markii uu roobka da'o haddaba hormuud salaam foundation ayaa isku xilqaantay waddadan oo shalay ku samaysay biyo dhuris iyadoona hadda ay ka nadiifinaysa carradii iyo wasaqdii taallay oo sidii idiin muuqata cagafyo ayay keeneen waxaana shacabka ku dhaqan degmada yaakshid arrintan ay ku tilmaameen tallaabo wanaagsan oo ay qaaday hormuud salaam foundation waxaana halkan ku sugnaa mas-uuliyiinta hormuud iyo sidoo kale mas-uuliyiinta maamulka degmada yaakshid qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan degmada yaakshid ayaan muuqaalbaahiyaha la dhex qaadnay oo aragtidooda wax ka weydiinay siday u arkaan in waddada bilicdeeda dib loogu soo celiyo hormuud way mahadsan tahay haddiiba biyihii ay dhuuqdo way mahadsan tahay waayo meesha biyo iyagoon laga dhuuqinay markay deerta ku da- ku da'an ay qoraxeedkay gaari jireen marka hadda haddii la dhuuqoy oo qashinka laga qaadayo waa arrin fiican laha waa in yaroo dhiig joojisa waayo xal waara ma noqon karto aad baan usoo dhaweynaynaa mashruucan ee shirkadda hormudda ee la timid waana mid loo baahnaa inay samayso wayna soo daadadheynaa gudoomiye ku-xigeenka amnigii siyaasadda degmada yakshidiy sidoo kale sheekh soomo oo dhankooda warfidiyeenka la hadlay ayaa hormuud salaam foundation kaga mahadceliyey tallaabada wanaagsan ay qaadeen ayna ku tilmaameen inay markaasi ku garab taagan yihiin runtii de- degmada yaakshiid iyo maamulka gobolka banaadir haddaan nahay waxaa gacan weyn naga siinaya hay-adda hormuud foundation oo aan mahad mug weyn aan u celinayno Eh, mar kastana u taagan inay dadka soomaaliyeed kaalinteedii ay kaga aadinad ay ka qaataan Eh, hormuud salaam foundation marka si guud iyo si gaaraba eh, runtii reer hormuud iyo hormuud foundation dhammaan waa u mahad celinaynaa inaan si gooniya ugu mahad celiyo eh, hormuud eh, salaam foundation oo runtii shaqadan hadda oo dadkan ay aad u- u- waxay ku dhex jireen dhibaato fara badan dadka deegaankan haddii naqa lahaydo oo cudurro ka dhashay hadda kor eh, ganacsiga uu ku xirmay waddadii ay ku go'day sida aa u jeediin waxaan leenahay marka hadda nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam man lam yashkuri nnaasa lam yashkuri illaha ciddaan dadka u mahad celin allana kuma mahad celiso cabdulaahi nuur cismaan waa gudoomiyaha hormuud salaam foundation ujeedka ay tallaabadan ku qaadeen ayuu ku tilmaamay in bilicda caasimadda muqdisho soo celinteeda ay ka qayb qaadanayaan islamarkaana ay u taagan yihiin waddooyinka sidaan oo kale ah ee biyuhu go'doomiyeen si markaasi ay u fududaato bulshada ayuu yidhi iyo isku socodka gaadiidka maritaanka isticmaalka waddooyinkaasi shalay waxaan ka shaqaynaynay halkan in biyaha laga saaro annaga oo
guud ahaan warkii habeenada caawa kala socoteen raadiyaha dalsane magaalada muqdisho aa khiyaartana dhegeysataa waa nageyntaa ciduu warka iyagu seego waxay dib kaga barbaaran karaan baraha internetka ku leenahay nabadgelyo
dhegihina aan ku casuumo maqalkiinna isbitaalka caalamiga ah ee alcaasima